Magaalada Muqdisho ayaa laga daafuray isbitaalka Mustaqbal Hospital oo lagu daweyn doono cudurka indhaha ku dhaca. Munaasabadda lagu daafurayay isbitaalka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, Bahda Caafimaadka Dhalinyaro, iyo marti sharaf kale. Agaasimaha Isbitaalka Indhaha ee Mustaqbal, Dr. Cabdisamed Xasan, ayaa ka waramay ujeedada loo daafuray isbitaalka.
Ujeedada ugu muhiimsan ee anaga aan u aasaasnay waxay ahayd mashruucan ka hortagga indho la'aanta sidii loo yareyn lahaa indho la'aanta loogana hortagi lahaa arag yarida. Taasna waxaa beys u ah in la helo dad in la soo saaro.
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay furitaanka isbitaalka.
Isbitaalka Mustaqbal oo ah isbitaal aad u qiimo badan oo aanan weli hadda magaalada ku arkin noociisa qalabka ay soo bandhigeen. Intii anaga aan dhihi lahayn iyagaa dhahay. Dr. Cabdisamedna waxaan aaminsanahay inuu yahay halgamaa, mujaahid caafimaad inuu yahay oo marba meel ka soo shaqeynaya duruufihii dalka jirayna nala qaatay.
ama xawaasta yani indhuhu waxyaabaha ugu muhiimsan waaye culimadu waxay dhahaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan wax ka badan ayaa wax aynu aragno ayaa lagu cabiraa aqoonta aan kasbanayno waa hambalyo hambalyo hambalyo iyo bogaadin oo aan u soo gudbinayo mas-uuliyiinta cisbitaalkan oo cisbitaalka indhaha ee la yiraahdo cisbitaalka takhasuska indhaha iyo traininka ee mustaqbal eye hospital loogu dabaaldegayo furitaanka isbitaalka indhaha ee mustaqbal aad baan u soo dhoweynaynaa hase ahaatee waxaa ii muuqataba cisbitaalku inuu mar hore qaaday tallaabooyin waaweyn Ee, midda kale ee, ishaan ku hayay talow wax sadaqaaba sheegi doonaan oo tabarucaada sida hadda uu sheegayay ustaas xare ayadiina maasha allah waa mid waa laga farxiseen maxaa yeelay in ee, dadka mar kasta loo axsaanfalo farxad ay noo tahay inaan caawo gojoog ka ahano furitaanka mustaqbal aan rabno inaan meeshaan aan ugu hambaliyeyno doctor cabdisamed iyo doctor maxamed cali Isbitaalka Mustaqbal ayaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada.